maanta waxaan nimidnay cadaado anigii iyo ciidamadii madaxdii ciidanka amisom waxaan la kulannay madaxdii cadaado ee galmudug waxaan u nimidnay inaan qiimayno arrimaha nabadgelyada cadaado alxamdulilaah waxaan aragnay inayna wax dhibaatooho weyni jirin ciidanka amisamna inuu fulinayo wixii loogu tala kalay siyaasaddaa laysku hayaa waxaan ka codsannay labada dhinacba inay siyaasadooda ku dhammaystaan dhexdooda taasna way naga yeeleen waxaan rajaynaynaa inaynan wax habadihii dhicin oonan laysku wax toogashaha inaana dhicin ciidanka amisomna wuxuu halkan u joogaa waa amarka dowladda federaalka siduu caawi lahaa wixii ay dowladda federaalkihi ayna soo amartayna way qabsanayaan inaan airboortka securitigiisa hayno iyo iyo inaan howl fududayno waxyaalada international communitigu mucaawanooyinka ay u keenayaan galmudug saasaan u nimidnay nabadgelyadu way fiican tahay ciidankanina hadduu alla idhaahdo si deg dega ayaan ayaan u bedeli doonaa ama u qaadi doonaa